bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dalsan heesana waxaa ugu waaweyn ciidanka xooga dalka oo abaabul dagaalkalana dagaalamayaasha al-shabaab ka wada deegaanka xalfoldhereed ee hoostaga degmada mahadad maamulka puntland oo baaq nabadeed ka soo saaray dagaal laba maleeshiya balaad ku dhex mara deegaano ka tirsan gobolka mudug ka hadlaya arrimaha baniaadinimada oo maalinta ka furmeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo sheegtay inay fashalisay weerar la rabay in lagu soo qaado jiridegaanka soomaalida etoobiya magaalada muqdisho oo lagu soo bandhigay heels city ee dhismaha dahab waa dhismaha dahab tower oo ay dhistay shirkadda real estate galbeed soomaaliya magaalada baydhabo kulan kula yeeshay wafdi ku socda dowladda federaalka soomaaliya dalabka dibadda waxaa ugu waaweyn koox ka ganacsan jirtay jirka bini'aadamka oo lagu qabtay dalka bakistan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaada taariikhduna ku beegan tahay tobanka bisha waa saddexda bisha tobnaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subaxiradu darsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay maamulka puntland ayaa baaq nabadeed kasoo saaray dagaalbereedyada ka dhacay deegaana ka tirsan gobolka muduga madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waa waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karash oo ku hadlayay afka maamulka iyo sidoo kale shacabka puntland ayaa mar kale waxa uu ka taxsiiyey helada dadkii ku dhintay dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu caafimaad alle uga bariyey inuu siiyo dadkii ku dhaawacmay dagaaladaas madaxweynaha ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay u hogaamsamaan dadaalada nabadgelyada ee socda oo ugu horeeyaan dhaqangelinta xabajoojinta shuruud la-aanta islamarkaana ay ka dheeraadaan wax kasta oo sii horin kara colaada gobolka mudug madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabooyin dhowr ah ay la qaado islamarkaana waxa uu tilmaamay in si loo joojiyo dagaalbeereedyada kusoo laabtay deegaano ka tirsan gobolka mudug sidoo kale wuxuu dhinacyada ka dalbaday inay si shuruudlaan u aqbalaan dadaalada nabadeed ay wadaan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta ee kasoo jeeda beelaha halkaas ku dagaalamaya wuxuu sheegay inay muhiim tahay in xilligan aan loo baahneen in dhiiga qof shacaba lagu daadiyo deegaana puntland sidoo kalena waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dhinacyada ay wada qaataan nabadda oo ay joojiyaan colaadda dhinaca kale maamulka gobolka mudug ayaa isna waxa uu ka hadlay dagaalbeedyada halkaas ka dhacay wuxuuna faahfaahin ka bixiyey dadaalada nabadeed ee socda gudoomiyaha gobolka mudug ayaa warbaahinta la hadlay
intaba ku ah xadgudub aanaan filayn aniga hadda waxaana gudoomiyihii gobolka mudug waxaanana joogaa shabeellow agagaarka caad waxaa meeshaas ka furan dagaalkii khawaariijta dagaalkaas ayaan joognaa ka dagaalamaynaa guulo badanna aan ka soo gaarnay muddo laba bilooda ayaan waxaan ku maqnayn howlgalkaas maanta ayaa waxaa noo soo yeedhay iyo maalmahaanba shaqaaqooyin ayaa waxay ka jiraan ereyada saxqurun laanwaaley iyo maxaan ku idhaahdaa ciinka soonahaas shaqaaqadaasoo ka dhaxaysa laba beelood oo walaalo ah dhimasho tiro badan ay ka dhacday waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariiso waxaan leeyahay inaa lilaahi waa inaa ileyhi raajicuun waxaan leeyahay intaas yaan in kale lagu darin intii khaladka ku dhimatay maxaan ku idhaahdaa garasho la-aanta ku dhimatay yaan in kale lagu darin waxaan leeyahay dadka odayaasha ah waxgaradka suldaanada iyo dadka waxgaranahaya caqligoodu ha shaqeeyo ayagana ha la raaco waxaan kaloo leeyahay beeraha deriska ah oo aan ahayn labada reer oo halkaa ku dagaalamahaya ha soo dhexgalaano arintaas waxaan ugu baaqahayaa dagaalkaas in la joojiyo dagaal furan ma ahan dagaal la filahaya ma ahan dagaal saxa ma ahan dagaal aan u joognay ma ahan meesha hadda aan kala hadlaayo waa masaafo dhan saddex boqol oo kilomitir masaafo ku dhow waayo waxaan kula dagaalaynanaa khawaariijta dadkiiyo aan khawaariijta hubkoodii iyo maxaan ku idhaahdaa xooggoodii aan kula dagaalamayno in maxaan ku idhaahdaa gadaalkoodii maxaan ku idhaahdaa dagaallo sokeya ay ka dhacaan sax ma ahan waxaan codsanaynaa ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalkaas foosha xun dagaal furan ma ahan dagaal aan sugayna ma ahan waxaan leenahay intii dhimatana allaha u naxariistay in dambana yaysan naga dhiman walaalayaalo waxaan leenahay labada dhinac dagaalka joojiya waxaan kaloo leeyahay dadka deriska la ah oo walaalaha ah ha dhex galaano dadkaas hana kala maxaan ku idhaha waxa kala dhahan sidoo kale dadka labada dhinacba ka dhashay oo waxgaradka ah oo daqowda ah oo suldaamada ah ha loo hogaansooma maxaan ku idhaahdaa baaqooda aniguna waxaan ugu baaqayaa dagaalkaas in la joojiyo sidaas ayaan ugu baaqayaa dagaalkaa dagaal furan ma ahan dagaal boos nooga bannaan yahay ma ahan dagaal gurmad iyo garabna la kaga helaayo inaan kala celinna ma ahane inaan gacan siinna ma ahan dagaalkaas waxaan leenahay ha la joojiyo dagaal furan ma ahana dagaalka ha la joojiyo sidaas ayaan beesha leyl kasta iyo beesha sacadba ugu baaqahaya
taliska ciidanka xoogga dalka ayaa abaabul dagaal ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab ka wada deegaanka califol dheer ee hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare dayax cabdi cabdulle ayaa waxa uu gaaray deegaanka califol dheer ee hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana halkaas kusoo dhaweeyay taliyaha qaybta todlabaatanaad gaashaanla sare faarax cali waa sugayay saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidanka dhulka ayaa kulamo lagu dardagelinayo dagaalka ka dhanka al-shabaab la qaatay saraakiisha ciidamada ee ku sugan deegaanka wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la gaaro islamarkaana laga qabso al-shabaab oo sidoo arka u dhigay deegaanka ciidciidka ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare dayax cabdi cabdulle oo dhowaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa haatan ku sugan deegaano ka tirsan waa gobolka shabeellaha dhexe oo uu gaaray islamarkaana halkaas ka wado dagaalo ama howlgallada lagu dagaalamayo al-shabaab dardargelintooda magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalinta lagu wadaa inuu ka furmo shir looga hadlayo arrimaha bani-aadanimada iyadoona shirkaas ay ka qaybgeli doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkaas ayaa baydhabo ka furmaya iyadoona halkaas gaarin wafuud ka qeybgelaysa shirkaas iyadoona shirka uu furi doono islamarkaana shirkaas uu ka qeybgelayo gudoomiyaha eeaanta maalinta musiibooyinka qaranka ee soomaaliyeed ee soma maxamuud macalin cabdulle maxamuud macalin cabdulle warbaahintu la hadlay ayaa faahfaahin ka bixinaya shirka maanta ka furmaya magaalada baydhabo ogtahay inay ay foodda nagu soo hayso fatahaad runtii ka dhici karta dalka oo aan ognahay webiga shabeelle iyo jubbana inay ugu daran tahay kaasoo runtii webiga uu maro dhulka hadda idinku aada mas-uul ka tihiin iyo runtii dibu xoreynta dalka oo aad ku jirtaan oon ognahay shaqada aad ka haysaan madaxweynihii federaalk oo runtii asagana aad iyo aad hawshaas ugu howlan howlo runtii baaxad weyn ayaa runtii nagu soo socdo oo shirkan aan uga faa'iideysan doono aad iyo aadaan runtii idinkaga mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa guud ahaan shacabka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan gobolkan aan joogno iyo degmadan aan joogno iyo madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis lafta gareen oo runtii aan ognahay wada shaqaynta iyo shaqada uuna gelsho iyo mar oona talada uuna siiyo iyo garab istaagga oo uga mahad celinaynaa khaasatan runtii aniga waxaan aad iyo aad ugu faraxsana inaan muddo saddex iyo afar jeer ka badan aan baydhabo imida taas waxay ku muujinaysaa baydhabo jaceylka aan u qabo iyo dadka baydhabo runtii haddana inaan shirkiiyo dhowr maalin ka dhimantaha aan soo hormaro macnaha waxaan rabaa inaan wakhti idinla qaato inaan dadka baydhabo la joogo xaaladooda aan arko aad iyo aadaad u mahadsantihiin soo dhoweyntiina waana isla joogi doonaa insha allah diniila waxaan joognaa garoonka caalamiga ee shaati guduud magaalada baydhabo waxaan u imaanaa soo dhoweyno wafdiga hay-adda federaalka sadma oo hogaaminaya maxamuud iyo tiimkiisa waxaa meesha la jooga xubno ka mid ogolaha wasiirada latalayaasha madaxweynaha odayaasha dhaqanka maxayd xildhibaano iyo shaqaalo kale wasaaradaha oo u yimid inay soo dhoweeyaan gudoomiyaha iyo tiimkiisa waxaan ku jirnaa diyaargaroogii shirkii madasha arrimaha biniaadanimada soomaaliya oo magaalada baydhabo ka dhici doonta afarta bisha qabanqaabada meel fiican noo mari doontaa insha allah go-aano wax ku-ool noo ka soo bixi doonaan mudurmudda waxaan ku faraxsanaa adiga wafdigaada oo hordhaca maanta inaad ku soo dhoweyno magaalada baydhabo hawsha meel fiican ay maraysaa wixii kale labada maalin oo soo socoto ayaan dardargelinaynaa ugu dambaysta waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo si gaar ugu mahad celiyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo run ahaantii arrintan soo dhoweynta iyo hawsha aan qabanna kaalin fiican ka qaatay aadaan u mahadsantihiin gudoomiyaal saaxiibbadii kale oo gudoomiyaha la soo dhoweeyey waxay muujinaya isku xirnaanteena waxay muujinaya inaan annagoo dhan dad- dadna hal meel u socda
magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu soo bandhigay eh, health city ee dhismaha dahab tower oo ay dhisayso dahab shiro real basti real esti waxaa warbixintan soo koobaya cajab saaxiil kacse higi health city qaybta caafimaadka ee dhismaha dahab tower oo ah dhismaha ugu dheer ee soomaaliya isla markaana dahabshiil real estate ka dhisayso gudaha magaalada muqdisho iyadoo macaamiisha shirkadda u maalgelinayo dahabshiil bank international bandhiga health city ee dhismaha dahab tower waxaa ka qaybgalay maamulada iyo weliba milkiilayaasha xarumaha iyo isbitaalada dalka ku yaala mas-uuliyiinta dahabshiil group mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya imart sharaf kale shirkadda daabshi real estate ayaa u diyaarisay bahda caafimaadka si ay u iibsadaan dhismaha xarun caafimaad oo casri ah taasoo ay kaga faa'iidaysan karaan isbitaalladii xarumaha adeegyada caafimaadka bixiya ee dalka ka jira iyadoo loogu magacdaray health city ugu horeyntii maareeyaha guud ee daabshiil group ee koonfurtii bartamaha soomaaliya xuseen cabdikariin ibraahim ayaa ka hadlay bandhiga dhismaha dahab tower oo ah dhismo casri ah oo u diyaarsan bahda caafimaadka iyo isbitaalada dalka xarun kulminaysa adeegyada caafimaad iyadoo ay iibin karaan bahda caafimaadka qaybta loo asteeyey health city oo ka mid ah dhismaha dahab tower Ee, munaasabadan maanteeda ku yeedhina waxa weeyaan dhismaha weyn ee shirkadda maalgelisa la yidhahdo dahab city Da- dahab tower ee ka socda magaalada muqdisho faloor ka mida oo dhismaya dhismaha casriga ah loogu talagalay ee, arrimaha caafimaadka inaanu idiin soo bandhigno oonu idin tusno inaan caafimaadka muhiimad siinayna gaara oo uu yahay halbowlihii nolosha Ee, sektarka caafimaadka ee la yidhaahdo muxuu ahaa ee, ee, health city dahab city waxa weeyaan waa qeyb ka mid a dhismaha casriga ah oo la doonayo in dadka beldka dega iyo dadka surroundingska kale meelaha magaalada kasoo booqan kara iyo kuwa ehelka iyo kuwa jaarkaaba inuu shaqeeyo muhiimada sida muhiimada gaarka ee leedana waxa weeyaan eanu halkan xafladda idinku soo bandhigno inaanu idin tusno qeybtiin bulshadii eh, caafimaad ka shaqeynaysa iyo bacdii caafimaadkaba inaan fursad siina caafimaadka oo ay tahay sector noo muuqda tanina ay tahay bilow insha allahu aanan rajaynayna inaanu qaybo kale oo ay kale ku xigi doonaan Eh, sidaynu wadaognahay dee caafimaadku waa halbowlihii nolosheenna waana horumarkii ummadda caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabihii asaasiga ahaa annagana shirkad ahaan sidaa lanagu yaqaano waxaan ka shaqaynaa arrimaha bulshada uun iyo horumarka iyo dhaqaalaha axmed cabdulaahi ciise madaxa suuqgeynta dahab tower ayaa sharaxaad kooban waxa uu ka bixiyey health city qaybta caafimaad ee loogu talagalay ee dhismaha dahab tower iyo ahmiyadda ay bulshada soomaaliyeed ay u leedahay security system waxaan idhahdaa hal meel ah een, inay noqoto een, sharing een, maxaan idhahdaa s- book maxaan idhahdaa softwares ama maxaan idhahdaa digital way oo maxaan idhahdaa dadka barnaamij lagu sameeyo dadka loo sharxo ee, waqtiga iman karaan waqtiga ku habboon waqtiga bannaan Een, oo ku- oo ku salaysan mid walba een, company gooniya maxaan idhahdaa ee, uu ka socdo kii dentiska u baahan kii kale u baahan inuu laba meelood kala duwan u imaado hal meel sababta uu ogyahay soo dhaweynta eh, standardka iyo wax walba inuu ka helayo iyo walow tahay laba shirkadood kala duwan ama laba isbitaal kala duwan inuu hal meel adeegaas ka heli karo Eh, waan hubnaa inuu facility noqonayo eh, ka ugu high standardsan maxaan idhahdaa dahab tower ahaan iyo building ahaan ama ha noqoto dhinaca finishka ama ha noqoto standardka ama wax walba ama qalabkaan isticmaalno ama eh, glazingkaan isticmaalno ama wax walba facility oo high standard in noqonayo qaar ka mid a agaasimayaasha iyo dhakhaatiirta caafimaad ayaa soo dhoweeyey isla markaana bogaadiyey fursadda qaybta caafimaad health city ee dhismaha dahab tower oo daabshi real estate ka hirgelinayso gudaha magaalada muqdisho in aysan horta noqonin wax isku wada mid ah xarun caafimaad aad yidhi health center ani waxaan soo dhaweynaa inay yeelato different speciality oo qofka uu ka heli karo especially waxyaabaha essentialka caafimaadka ah maadaama meeshaan meel weyn tahay dad badan imaan doonaan inay caafimaadka u baahnaayeen oo dhan horta meesha laga wada helo ka urur dhakhaatiir ahaan iyo ka dhakhtar ahaanna nalaga rabaa waxay tahay xarumahan oo kale marka la furo in dadka ka shaqeeya ay yihiin dad trained ah qaarkood marka emergency imaado inay ayaga sameyn karaan hal abuur aada u fiican waaye Een, in laga fakeray oo ay ganacsatadu mudnaan siiyeen oo ay iska xil saareen caafimaadka naftirkeeda waxay tahay wax qiimo leh Ee, in baraarugaas inuu jiraa wuxuu yahay wax weyn runtii marka waa aada u dhiirigelinaa Ee, wuxuu ka mid yahay in dadka loo soo dhaweeyo adeegyada caafimaadka maadaama ay tahay dhismahan uu yahay dhismihii oo bulshada dhan maaragta ka waxaysa insha allahu tacaala anagana waa qayb qaadanaynaa haddaan jaanis u helin abartimentooyinkan ee isbitaal madiina waa ka qayb qaadanaynaa sababtoo meel waxay noqonaysaa gastiska noo degaan iyo meel maaragtay waa u baahana bulshadana waa u baahan yihin meel casri ah oo saan oo kale ah inay qayb qaataan ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan doctor maxamed xasan maxamed bulaale ayaa bogaadiyey adeegan muhiimka ah isagoona tilmaamay fursadda bahda caafimaadka ee daabshi real estate ugu soo kordhisay health city qaybta caafimaadka ee dhismaha dahab taawar adduunku hadda hore ayay u socdaa muqdisho iyo soomaaliyana hore ayay u socotaa xaaladaha dalka uu ku jiro marba step ayuu soo marayey maantana waxaa inoo muuqata in aan gaarnay heer taawaro noocaana oo iconica oo aan dhihi karna soomaalia pictureka ama muqdishos picture taawarka ugu dheer taasna waxay muujinaysaa horumarka dhinacyada ballaaran ee dahabshiil group
halka warkaasa kala socotaan oo raadiya dalsane magaalada muqdisho markana akhbaraadka dibadda haddii aan eegno ciidamada booliska dalka bakistan ayaa howlgal ay sameeyeen waxay gacanta kusoo dhigeen koox la sheegay inay si qarsoodi ah u ganacsan jireen jirka bani-aadamka kuwaas oo lacag badan ka sameeyey ganacsigan sharci darrada ah war kasoo baxa booliska dalka bakistan ayaa lagu sheegay in la qabtay oo xabsiga la dhigay ilaa sideed xubnood oo ka tirsan koox ka ganacsata xubnaha jirka bani-aadamka gaar ahaan keliyaha kuwaas oo ka horgeli jiray waqooyiga dalka bakistan dadkan la qabtay waxaa hormud u ah dhakhtar lagu magacaabo fawad mukhtaar oo ah ninkan waxa uu ku takhasusay khaliinada waxaana dhakhtarkan la sheegay in uu in ka badan saddex boqol oo qof uu ku tallaalay keliyo uu dad kale kala soo baxay madaxa ugu sarreeya gobolka ayaa warbaahinta u sheegay in booliska howlgal ka fuliyeen guryo kala duwan ayna soo qabteen dadkan lagu tuhmayo inay jirka bani-aadamka ka ganacsan jireen wuxuu sheegay sarkaalkan in halkii keli ay kooxdan iibin jireen lacag gaaraysa soddon iyo shan kun oo dollar waxaana dhakhtarka la xiray iyo kooxda la shaqeysa uu sheegay in dad u badan taajiriin ay ka iibin jireen keliyo dad kale laga soo saaray dhakhtarka la xira ayaa sheegay inuu adeegsan jiray nin makaanig baabuurta ah si uu kaaliyihiisa qalliinka u noqdo iyo in uu bukaanada usoo shukaamiyo waxaana dhakhtarka la xiray shan jeer balse waxaa dhowr jeer oo gaaraysa shan mar lagu sii daayey damiin iyadoona ugu dambeyn mar kale dib loo soo xiray kadib markii isaga iyo kooxdiisa ayay ciidamada booliska dalka bakistan ay ku hereen in ay ka ganacsaan xubnaha jirka baniaadamka guudaan warkii subax dalsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlhelyaaaa talelhel